Cabdijaliil Nuur Axmed Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Dhuusamareeb ayaa sheegay in bisha Ramadaan kadib qorsheynayaan qabashada tartanka kooxaha heerka labaad ee caasimadda Galmudug wasaaradda ciyaaraha galmudug maamulka caasimadda iyo ganacsatada dhuusamareeb ayuu ka codsaday in ay taageeraan qabashada tartanka kubadda cagta gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dhuusamareeb cabdijaliil nuur axmed ayaa ka waramaya baahiyaha dhanka ciyaaraha ee ka jira magaalada dhuusamareeb koobabkaasla qabto aadna u casrayna maamulka degmada dhuusamareeb iyo wasaaraddaaba inay aad nogala gacan siiyaan qabashada tartamadaas waayo haddaan la helin gacan wax ka qabatay isboortikaas maamulka isboortiga kala qabato waxaawaye culaysyaal badana maamulka isboortiga soo wajaha meelo dhaqaala ka keena ma hayo yacni marka waxaa waaye maamulka degmadu iyo kan wasaaradduba inay gacan ka geystaan si dhallinyaradaas tartamo kala duwan raaqaan lagu qaban lahaa saasaan soo jeedin haddii isboortiska la wado ee hadda socdo aad loo sii wada la hormariyo dhaqaalo loo yeelo wax walba loo yeelo garoomada si fiican loo dhiso dad badan ayaa usoo daawasho tegi lahaay haddii loo qabto ciyaarahaas isdabajoog loo qabto haddii intaa ciyaar la qabto waxa waaye la iska joojiyo ciyaartii kala bilooyinka bacdi la qabto waxaa waaye wax lagu mashquulo la heli maayo waxaan aad anigun u dadaalaynaa waxaa waaye koob hadduu dhammaado inaan koob kala qabanno annagoon xitaa dhaqaalihiina waxaan isku daynaa inaan wixii qabanno marka saan hore u sheegana waxaa waaye cidka cid nagala taakulayda iyo midna haddeer ma hayno waxaan rajeynaynaa inaan heli doonno gacan ka geysan karta dhinacaas isboortiska horumarinteeda annaguna inaan qabanaana diyaar u nahay maamulka degmadu ha ugu horeeyo waayo maamulka degmada kow horta ka ah magaalada laga shaqaynayo waa magaalada dhuusamareeb maamulka degmadu ayadaa la rabaa inay isboortiska gacan qabato waxaa degan wasaarado badan ayagu inay gacan qabtaan hay-adaha sidoo kale